kulankan oo ahaa mid diyadda lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa ganacsiga iyo warshadaha galmudug ayaa waxaa lagu qabtay magaalada hub iyo gobolka mudug waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda ganacsiga warshadaha galmudug maamulka degmada hob iyo qaybaha kaduna bulshada reer hobyo iyo ganacsatada ugu horanaya kulanka waxaa dahfuray iskuduwaha wasaaradda ganacsiga ee warshadaha galmudug ee degmada hob iyo maxamuud axmed nuur waxa uuna ka hadalay wasaarad ahaan iyo dadaalka ay ugu jiraan sidii loo horumarin lahaa ganacsiga galmudug isagoona ka codsan maamulka iyo shacabka degmada hoobiyo inay la shaqeeyaan wasaaradda ganacsiga warshadaha galmudug qabaaxiisa ma lahan xafladeennu waxay isdiiran tahay isbarasho iyo waxa weeye inaan aan dadka reer hobyaad aan isbaranno nin reer hobyaad aan ahay jagadaas yartaah xoogaa saluuganka aan la dhuumanayay mar horetooday ahayd inaan bannaanka issoo dhigo xoogaa waxay la noqotay waa saluugay maantay noqotay inaan ganacsatada iyo waxaweeye aan is aragno waxaana uga mahad celinayaa sida sharafta lahoo ay ii soo ajiibeen martaqaadkayga u soo ajiibeen waa mahadsantii mar labaad iyo mar saddexaad kulley waxay la tahay barnaamijkeennu wuu badan yahay meeshaan ku soo wada koobi mayno dad gaar ah oo aan gaar usii rabi doonno ka wasaarad ahaan aan gaar usii rabi doonaana ugu jiraa afwaahdeenna guusidii waxay tahay barasho gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga galmudug iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada hobyo ayaa sheegay inay diyaar u yihiin sidii loo hormarin lahaa ganacsiga galmudug gaar ahaan degmada hobyo ilaahay baa ku mahadsan madashaan quruxda badan iskuukaana keenay maantay bacdallah waxaan u mahad celinaynaa khiyaartaan meesha iskugu timid oo soo ajiibtay iskuduwaha wicitaankiisa marka waxaa maqlayseen hadda in uu wasaaradda shaqooyin badanay deegaanka uga baahan tahay sida hadda aan ka maqlaynay shaqooyinkaas kolle isagaa wixii uun sheegi doona sidii gaargaara iyo wixii looga maarmi waayo waxaan rabnaa in uun si wada jira in iskuduwaha loo soo dhoweeyo
bacdasalaam waxaan leenahay soo dhowow iskuduwe kolleybaa mar walba waxaa noo yimaadaa dad yaacayo anu aanan xabad ka fahmaynoo agaasima ah iyo iskuduwa ah iyo iska yidhaahdo oo hobyo loo soo magacaabay weligoodna aan hobyo arkin hobyana aan arkin aana oqon shaksi hobyooda haddii marka loo magacaabay xilkaas oo annagu aaba naqaanaba waa bogaadinaynaa waana shaqo annagoo dhan aan wada leenahay ugu dambayntiina xogayaha maamulka degmada hobyo mursal maxamuud aadan ayaa ka warbixiyey sida ay maamul ahaan ugu diyaarsan yihiin maalgashiga iyo horumarinta galmudug gaar ahaan magaalada hobyo waxaan marka ganacsatada si gooni ah inay ula shaqayso shaqada uu leeyahay hadday shati tahay iyo hadday maaragtay baahi ka jirta ganacsatada ay tao xogta intuu aruuriyo wasaaradda u gudbiyo wixii wasaaraddu ay ka rabta ganacsatadana inuu xiriiriye yahay meeshaas u fadhiyo marka waxaan leenahay soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad anagoo ku hadlaya magacii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo dhammaan maamulka waan ku soo dhowaynaynaa waana kaala shaqay doonaa haddii ilaah awoodda la ogolaado wixii karaamkeena wasaaradda ganacsiga warshadaha galmudug ayaa ka howlan sidii loo dhisi lahaa dekeda magaalada hobyo taasoo qayb weyn ka qaadan doonta horumarinta iyo waxsaarka galmudug